faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka hameen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa e aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose warar dheeraada oo ka soo baxaya dagaala ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray duleedka magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dalka etoobiya uga qayb galay furitaanka beerta nabadda oo laga hirgeliyey magaalada adisababa ciidamada booliska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ka hadlaya sababta ay ula wareegeen xarumaha canshuuraha magaaladaasi wafdi ka socda kenya oo ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland oo minooyin ka soo saaray qaybo ka mid ah gobolka bari kadib howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen dowladda federaalka soomaaliya oo ku guuldaraysatay heshiisiinta madaxda galmudug iyo ururka ahlusunna wal jamaeca gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb iyo guriceel wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan oo muddo labaatan cisho gudahooda u qabatay dadka reer gabilay magaalada inay uga banneeyaan sandaqadaha ay ku ganacsadaan mid ka mid ah beelaha dega magaalada xeraale ee gobolkani galgaduud oo sheegay inaysan matalaad siyaasadeed ku lahayn dalka heer dowladeed iyo heer dowlad goboleed intaba qodobadaas iyo qodobo kale warka hameen ee raadiyaha cadado ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa jimco sabdi ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku astaysan tahay koob iyo tobanka bisha tobnaad oktoobar sannada labada kun toban iyo sagaalka warkaasoo dhan caaw waxaa la diyaarah wariyeenna maxamed axmed aadan maxamed aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cumar axmed ibraahim mar kale wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ayaa maanta gaaray magaalada kismaaniyo ee maamulka jubbaland cabdimajiid aadan fantastic ayaa warkan kismaayo ka soo diray wafdigan uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya senatar abshir bukhaari maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha kismaayo ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland golaha wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada diyaaradii siday wafdiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatar abshir abukhaari maxamed markii ay ka soo degtay garoonka sayid maxamed cabdulle xasan ayaa waxaa loo gudbiyey howlka nasashada halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen guddoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa ugu horreyntii halkaasi hadal la soo dhoweyn ah ka soo jeediyey
guddoomiye ku soo dhowow ee dadkaaga iyo dalkaaga iyo meel lagaa jecel yahay lagaana sugaayey marka insha allahu waxaan maanta oo dhan halkaa taagnaa si aad arkaysay gabdho iyo dhallinyaro iyo culamaa uddiin iyo odayaal iyo siyaasiyiin wax soo haray male marka intaas waxay ku tusaysaa marka qiimaha iyo qadirinta ay ku ahaayeen dadka reer jubbaland xukuumad iyo shacabba marka guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee in aad nagala soo qayb gasho ee xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland marka soo dhowow ku soo dhowow dadkaaga iyo dalkaaga iyo meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow insha allahu tacaala senatar abshir bukhaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo dhinaciisa warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey ujeeddada magaalada kismaayo ee u yimaadeen inay tahay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam waxaana dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya abshir bukhaari uu sheegay in caleemasaarka kadib ay kulamo la qaadan doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyagoo kala hadli doona wada shaqaynta dhex marta aqalka sare iyo baarlamaanka jubbaland
ujeeddada safarka halkan aan ku imid aniga iyo xubnaha kale ee halkan aan ku wada soconnay oo ay ka mid yihiin xildhibaan cabdiqaadir cosoble ahna guddoomiyaha xisbiga elays xildhibaan mahad salaad guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha iyo xubno kale oo nala socday dhammaan ujeeddada aan halkaan u imaannay hadafkeeda waxay ahayd in aan ka soo qayb galno xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee axmed maxamed islaan axmedow ujeeddada safarka koowaad waxay ahayd middaas ujeeddada labaad oo safarkayga qusaysay waxay ahayd mid ah gudashada waajibka dastuuriga ah ee si guudna na saaran si gaarana saaran aqalka sare in aan soo booqdo baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo xubnihiisa isla markaasna aan u kuurgalo xaaladda guud ee halkan ka jirta magaaladan ka jirta aniga oo rajaynaya inaan arki doonno qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaan leeyahay safarkaas inuu noqon doonaan rajaynayaa safar guulle waxaanan mar labaad aan u mahad celinayaa soo dhoweynta aad noo soo dhoweyseen iyo sida aad noo soo dhoweyseen waxaan leeyahay soo dhoweyn diiran oo macno leh oo maamuus laadna soo dhoweyseen aad iyo aada umahadsantihiin maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo lagu qabto munaasabadda xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam waxaana maalinba maalinta kasii dambaysa magaalada kismaayo soo gaaraya wafuud ka kala socda magaalooyinka dalka cabdilmajiid cabaas aadan fantastic magaalada kismaayo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray duleedka magaalada jowhar cumar axmed ibraahim suxayfa wararka ka imaanaya deegaanka damasame ee duleedka magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegaya in dagaala xogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab uu ka dhacay halkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in iska horimaadkan oo socday muddo saacada uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse ilaa iyo hadda ma jirto weli wax war rasmi ah oo ka soo baxaya dhinacyada dagaalkan uu dhex maray iska horimaadkan ayaana yimid kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay diideen in la xiro webiga shabeelle oo ku fatahay deegaanka deemasame ee duleedka magaalada jawaar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo la hadlay raadiyo cadaad oo diiday magacooda iyo codkooda in loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab ay webiga si ulakaca u fataheen islamarkaana ay diideen in la xiro taasi oo keentay in dagaalkana uu dhex maro ciidamada dowladda iyo al-shabaab dagaalamayeel ka tirsan ururka al-shabaab ayaana fariisimo ku leh deegaano ku yaala hareeraha webiga shabeelle gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka jawaar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka etoobiya kaga qayb galay furitaanka beerta nabadda oo laga hirgeliyey magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya cabdirashiid cali maxamed ayaa warkan sii dhammaystiraya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo khudbad ka jeedinayay furitaanka beerta midnimada oo ah mashruuc dalxiis oo laga hirgeliya dalka etoobiya ayaa sheegay in fududaynta isku socodka iyo duulimaadyada tooska ah ee soomaaliya iyo etoobiya ay saameyn wanaagsan ku yeesheen iskaashiga ganacsi ee labada dal madaxweynaha ayaa tilmaamay in dalalka gobolka ay ka faa'iidaysan karaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi oo ay hodanka ku tahay soomaaliya waxa uuna xusay in cimilada dalkeenna iyo bilicdoosuba ay horseedayso in ay ku soo hiritaan dalxiisayaasha heer gobol iyo kuwa caalami ah intaba Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, Presidents, Prime Minister, Head of State and Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege to be attending Ethiopia's grand marti sharafta mudanayaal iyo marweyn farxad iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan weyn ee ahmiyadda bulsho oo weyn u leh etoobiya khibrad dhaxalgalana ay ka dhaxlaan jiilalka kala duwan farxad ayay inoo tahay in maantay arrintan aan ugu dabaaldegayno magaaladan quruxda badan ee adis ababa waxaan u hambalyaynayaa dowladda iyo shacabka etoobiya ee uu hogaamiye ra-iisul wasaare abiyi axmed dadaalka ay ku bixiyeen dib u soo celinta muunaddan qaran dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah waxa uu astaan muhiima u yahay isbeddelka ballaaran iyo guulaha ay etoobiya ku tallaabsatay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga go-an tahay inay kula tartamaan dalalka gobolka horumarka iyo waxwada qabsiga isagoona adkeeyey in ilaalinta daris wanaagga ay fura u tahay xoojinta xiriirada laba geesoodka ah dhinacayaga waxaa naga go-an dhiirigelinta dalxiiska dalkeenna ee nagala dhexeeya dalalka kale middaasi oo ay qayb ahaan fududeeyeen duulimaadyada tooska ah ee maalin iyo habeen ay sameeyaan diyaaradaha ay ka mid ka tahay etobian airlines aad ayaan idinkaga mahad celinayaa middaas dalxiisku waa tiir ka mid a horumarka dhaqaale oo horseedi kara abuuritaanka shaqooyin badan kobcinta iskaashigeenna iyo hal abuurka mashaariicda dib u soo celinta sida qasrigan qaran waxa ay fursad u tahay koboca dhaqaalaha iyadoo weliba loo dabaaldego taariikhda shacabka etoobiya waxaan marlabaad u hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka etoobiya guusha weyn ee ay gaareen waxaan kuu xaqiijin karaa in aniga iyo wafdigayga ay naga go'an tahay inaan u adeegsanno dabaaldeggan si aan u hormarinno iskaashi dhaqaale oo ballaaran gaar ahaana dhanka dalxiiska waad mahadsan tihiin dhammaantiin on this magnificent success. I can assure you, Mr. Prime Minister, that my delegation and I committed, especially in the area of tourism, and I thank you.
munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb gala madaxweynayaasha dalalka uganda mudane iyo weriga guuta museveni kenya mudane uhura kenyaata kan koonfurta suudaan mudane salfakiir mayardid ra-iisul wasaaraha dalka suudaan mudane cabdalla xamduug iyo wafuud ka kala socotay dalalka gobolka ciidamada booliska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay sababta ay ula wareegeen xarumaha canshuuraha magaaladaasi bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan waxa uu ka soo diray beledweyne ciidamada booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee la wareegay xarumaha lagu qaado canshuuraha ayaa ka hadlay sababta keentay inay la wareegaan xarumaha lagu qaado canshuuraha ee ku yaala magaalada beledweyne waxaan nahay buliiska soomaaliya sida halkan iigu qoran ood aragtidba ka mid ah ma dad xarago iskiga libistay dharkaa laguma xaragoodo ummaddaa looga shaqeeyaa amnigaa lagu sugaa waa libisannahay maalintii dowladda ayna qoraysay waxay noogu qortay hub waa inaad la imaadiin qoryahan aad arkaysid oo calaamnin loo wato hantida aynaan ka iibsanin ma aha waxay dowladna siisay baalootooyinka waxaan ka gadannay si ilaahay uu og yahay iyo xaaladdii nin walba siduu wax ku iibsan kara cadow hadduuna soo weeraro hantidayna wax ku difaacnaa naftaayni iyo maalkaayna baan keennay hal sana maalin walba waxaa nala yidhahdaa bishan markay dhammaata wixiina waad leedihi toban beri baa dhiman madaxdiisanaan la hadalnay xagga suulsaar baa idiin dhiman waxaa naga maqan toban bilood ayaan mushaarlaana xeeradan ciidanka buliiskana ku sugannahay waxaan ka codsanaynaa madaxdeenna sharafta leg inayna siiso ee ila gaara noogu soo fiirsa ee xuquuqdaynii si deg dega aan u helno sidaan u gudanno waajibaadka maxaahata nasi waayo oon ugu shaqayno bulshada annaga waan awoodi weyne sagaal bilood toban bilood inaan u shaqayno bulshada dhexdiisa aan dhex noqonno markaan kabacdi tabartii aadha naga dhammaatay waa fariisanno waa bajarnay dowladdeenna sharafta le waxaan ka sugaynaa inayna soo gaarsiiso xuquuqda ciidanka booliiska soomaaliyeed aan ku leenahay oo dadka nala mida qaateen waxaan rabaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee kiisa laantiisa gobolka hiiraan ayaan nahay muddo waxaan mushaar la'aan nahay toban bilood ah mushaar waxaa ugu dambaysay ciidankan bishii labaiyo tobnaad ee sanadkii laba kun toban iyo sideed aan soo dhaafay intaas ayaan mushaar la'aan nahayn ciidanku daruufo uu ku shaqaynayay hantida uu garabka ku haysto oo cadowga isaga difaacana mid uu geeliisay arigiisa kala soo baxay waa miday dowladu siisay maaha intaasna mushaar la'aan ayaan ku shaqaynaynay iyo daruuf jirta awgeed intaa waxaa dheer ciidanka booliiska soomaaliyeed ma mudaharaado laakiin waa gadooda annagoo xaquuqdeennii naga maqan tahay naga maqan tahay toban bilood aanan helin wax xaquuqa la rabana in shacabka loo shaqeeyo marka waxaan halkan ka sheegayaa tobankaani bilooda xuquuqdaada aan lahayn oo dowladda ku lahayn inaan laaynahay ma fahanta had iyo jeerna aan heegan u nahay dalka iyo dadka inaan difaacno ma fahanta intaasna aan kula shaqaynayno hubkayna aan annagu xoolahayna kala baxno aanan dowladda weli waxuba aana ka helin oo waxaan dariis ahayn aanan weli dowladda ka helin toban bilood ma arkin xaquuqa kama helin dowladda federaalka dhexe taliyaha booliska madaxweynaha federaalka ra'iisul wasaaraha cid walba ay qusaysa waxaan ka codsanaynaa daruufo jira awgeed ayaa naga keena gadoodka toban bilood ninkii soo adkaysa waay waxa hadda ka keena waa qaylo kiradii nalo ka bixi guryihii biilaan ha sheegin war dhibaato adduunyaha na gashay marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta ee qusaysa siiba khaasatan taliska booliska inuu soo gaaro gobolka hiiraan oo arko daruufo ay ku shaqeeyaan askarta taagan gobolkani dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guuldaraysatay heshiisiinta madaxda galmudug iyo ururka ahlusunna wal-jameeca ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel xasan axmed maxamed khasaaro
dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyay jaawararka ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kaasoo ku salaysan arrimaha doorashooyinka geedisocodka dhismaha galmudug loo dhan yahay oo laga dhiso qaybo ka mid a deegaanada galmudug dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in mar kale ay baalmartay jeeska ay la gashay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellixaaf iyo hogaamiyahii ururkii lasabna gacanta ku haya qaybo ka mid a deegaanada galmudug macalin maxamuud sheekh xasan kaasoo fulinteeda ay dowladda federaalka soomaaliya u aragtay inay ka hor istaagayaan danaheeda gaarka ah ee doorashooyinka galmudug loo dhan yahay rofeor xasan sheekh nuur oo ka mid aqoonyada soomaaliyeed oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya guuldarro weyn ay kala kulantay arrimaha doorashooyinka galmudug iyo in heshiis mida ay la gasho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururkii lasunaa gacanta ku haya qaybo ka mid a deegaanada galmudug dabcan dhib kasta waxaa waaye dowladda dhib kasta waxaa waaye mar waxay keeni ahlu sunna xaasaa ka baxsaha mar kale haddana xaasay keeni haddana ahlu sunnaa baxsan marna dadada isla weynaayaan sababta waa aragtahay wax saxa oo inta niidka lasoo saaro niyad wanaag lagu raadinayo maahane kan qaba iyo kan muuqaangeli iyo kan dhigta wax ugu sheeg iyo kan wax adigu uun farsamooyin adigu iska uun mugdi ku socdaa lagu shaqeeyaa marka malaha markaan xaas goordo adigu adeetahaal ma naqaan siduu doontuu ku raaca laakiin hadda doonta doodoo saaran yahay hana iska saaraado kulley asaab un haddaw in muddaa saaraada ka digi doono sida hore looga barto hal meel hal meel hal meel aan saarahayni laakiin nimankaas kaleetoo aamusanaa warkooda loo baahan yahay inay ama taageeraan ama ay diidaan kulley anigu waxaan rajaa inay taageeraan marle dhinac laisula jeesto hawshaan loo qabto ururkii lasunna ee ka aramiya qaybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku khilaafsan howlaha dhisida galmudug loo dhan yahay taas oo laga dhisayo qaybo ka mid ah deegaanada mudug iyo galgaduud sidoo kale waxaa khilaafkii ugu xumaa u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururka elsunna taas oo ka daltay doorashooyinka galmudug kadibna sababtay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu isaga ambabaxo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowr jeer isku dayday in heshiis rasmi ah ay dhex dhigto madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo ururkii lasuna ku sugan qaybo ka mid a deegaanada galmudug kaas oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka galmudug balse la sheegay in guuldarweyn kala kulantay heshiiskaasi oo ay dhex dhigi lahayd laba dhinac ee u qaybsamay deegaanada galmudug ururkii lasuna ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb iyo qaybo ka mid a magaalada gurceel ayaa kasoo horjeestay guddigii doorashooyinka dhowaan ay magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalka soomaaliya ilaa ku agdhow ururkii lasuna gacanta ku haya qaybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay noo sheegeen inay haba yaraatay ay kasoo horjeedaan guddigii doorashooyinka dhowaan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshisinta ee dowladda federaalka soomaaliya waxayna sheegeen inaysan haba yaraatay ku qancin xubnaha lagu soo dareey ee matalaya ururkaasi ee ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ee soomaaliya deegaanada galmudug usoo magacowday waxaase guddiga doorashooyinka ee laisku khilaafsan yahay laga dhow sugayaa hirgelinta doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca qaybo ka mid a deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka somalilan ayaa muddo labaatan cisho ah waxa ay u qabatay dadka ku nool gabiley si ay uga baxaan sandaqadaha ay ku ganacsadaan cabdirashiid cali maxamed ayaa warkan sii dhammaystiray wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi oo magaalada gabiley kaga qaybgelaya islamarkaana ka daafurayay qorshe magaaleed cusub oo lagu samaynaya degmadaasi gabiley ayaa waxa uu digniin adag duldhigay shacab ku dhaqan magaalada gabiley wasiir qambi ayaa shacabka ku dhaqan magaalada gabiley muddo labaatan cishaa gudahood oo keliya u qabtay in ay kaga qaadaan dhammaan sadaqadaha ku yaala fiyaalaha magaalada iyo sidoo kale waddada hareeraheeda cabdirashiid ducaale qambi wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee maamulka somalilan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in haba yaraate aanay jirin wax la qaban karo ilaa iyo inta laga wareejinayo sandaqadaha ku yaala fiyaalaha magaalada gabiley waxa uu sheegay wasiirku in kadib wareejinta sandaqadahaasi hawshu bilaaban doonto islamarkaana looga fadhiyo inay qabtaan wasaaraddiisa iyadoo la kaashanaysa xafiisyada kala duwan ee maamulkaasi somalilan gaar ahaana kan madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi waxaase ku kordhinayaa oo aan u sheegayaa gabiiley in labaatan casho gudahood ay sandaqadaha kaga qaadan labaatan casho gudahood in bal horta wax kale ha inoo dambeeyane sandaqadaha waddooyinka yaalla in lagaga qaado labaatan casho gudahood badshatkeeda dowladda hoose ma hayso annaga hakeen noo raadinna labaatan casho gudahood haddii ay kafta noqon doonto oo aada moodaysaan waxaa laga yidhahda dadka caduur dhow dhowda uma dhacsana wajaalaynu in badan ku murmayn in badan baa waxaan ku murmanay shaqada waa bilaabaynaa iyo waxba ha qaadina marka ugu horreysa aan aragna inay wax dumiyaan reer gabile maanta waxaan u sheegayaa inay labaatan casho gudahood kaga raraan sandaqadaha waddooyinka ma aha guryaha dhagaxa boqol iyo labaatan guri aynu isugu nimaadno ee dhisana binada ah aynu isugu nimaadno laakiin wax allaala waxaa sandaqad mayn rowka iyo waddooyinka laamiga ah iyo kuwa bacaadka ku yaala labaatan casho gudahooda laga raro mar dambana idin fari mayno annagaana keenayna waxooda insha allah madaxweynahaanu la kaashan wasaaraddeedaanu la kaashan inta aan tani dhammayn baanu bilaabaynaa sandaqadaha iyo cariishyada iyo cufafka yaalla waddooyinka gabiilay ha laga raro hadalkan ayuu wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee somalilan cabdirashiid ducaale qambi waxa uu ka jeediyey xilli uu maantay gabiley ka daafuray qorsho magaaleed cusub oo loo samaynayo degmadaasi gabiley mid ka mid ah beelaha dega magaalada xeraale ee gobolkani galgaduud ayaa sheegay inaysan matalaad siyaasadeed ku lahayn dalka heer dowladeed iyo heer dowlad goboleed intaba saabiriin xasan maxamed ayaa warkan siyaanbaqaadays kulanka maanta magaalada xeraale ee gobolkan galgaduud ay ku yeesheen qaar ka mid a beelaha dega magaalada xeraale ayaa waxay uga hadleen nidaamka awood qaybsiga beelaha dega galmudug ay ku dhisan yihiin odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada iyo ururka haweenka beeshan ayaa sheegtay in aysan jirin matalaad siyaasadeed oo ay ku leeyihiin nidaamka siyaasadda dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u jeediyey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug waxa ayna ka dalbadeen in ay wax ka qabtaan noloshadooda sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayay ka dalbadeen in ay soo farageliso awood qaybsiga beeshan beelaha kale ay wax la leeyihiin oo ay sheegeen inay ku dulman yihiin waxaan ka cabanaynaa awood qaybsigii aannu la lahayn ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha cabdalle oo aan ka maqannahay ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa in la arko baaqayaga iyo codsigayaga waxaan u baahannahay inay maanta awood qaybsiga maxamed cabdalle oo curadkii ah haddana uusa qaybta ku jirin xeraale iyo ilaa heer federaal ilaa heer gobol uusa ku jirin in ay maantay soo dhex galaan oo arkaan ayna wax u qaybshaan cabdalle dhexdiisa waxaannu ka cabanaynaa inta yada tanasukaaya keenay waannu codsanaynaa waannu ka cabanaynaa maamulkii gobollada dhexe iyo heer federaal in beesha weynta maxamed cabdalle ay ka qatan tahay oo aan ka qatannahay nala kala xaqiray waxaan codsanaynaa marka marka hore xaquuqdayadii inaan doonay yaan doonaynaa walaalaha iyo beelweynta surre qaas ahaan beesha weyn oo cabdalle wxii nagala dhexeeyey xaquuqdii nagala dhexaysay oo ay naga xaqdiyeen maanta waxaan u taagannahay inay xaqayagaas ay nala gartaan inaannu leenahay aan doonaynana cabashadayadaa inay tixgeliyaan nala arkaan aanu saan ooga xaq maaragtay naloo ka xaqdiyey oo aan uga dulmannahay xaquuqdayada inaannu dowladda horteeda iyo madaxeeda ku helno ayaan ka doonayna waxaan u cabanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada baan u cabanaynaa codsi u dhiibanaynaa haddaan nahay beesha maxamed cabdalle cabasho iyo waxa arkaan taalla iyo maaragtay baahi runtii dadku waxa waaye waa waa waa dareemi karnaa waqtiga soomaaliya hadda ay ku jirto waxaanse qiyaasahayaa haddii ilaahay idmo in dadkuna cadaalad ay heli doonaan ay qaybsi sax heli doonaan ay heli doonaan maaragtay waxaa dadku mudan yahay oo dadka ay la joogaan mudan yihiin inay heli doonaan inay mudnaanta ay dadku leeyihiin yeelan doonaan yaan rajaynahayaa guud ahaan intaa waxaa ku dhan warka habeenood kala socoteen raadiyo cadaado waa soo saaristii cumar axmed ibraahim suxayfa halkan waxaa idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan haybe warkan warka xiga saaxiibayaal sidaa iyo ammaana allah